Ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha Dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa ilaa iyo lix iyo toban kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Jowhar ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay kula soo shireen kooxda al-shabaab deegaanka Gamboole oo ilaa konton kiilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontaroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhammaysteen kulamadii ay al-shabaab la yeesheen mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay weydiisteen in ay bixiyaan lacago saka ah ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waktina la siiyo shabaabaa naga wacay lo-aa naga joogta meesha ganacsatada xoolaha na anaga hay-aantaan oo dhan ayna wacayaan maalin kastaba ma imaan karno saanaan nahay saan u dhayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qasaba ganacsatada la xiray ayaa waxaa ku jira kuwa caan ka ah magaalada jowhar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan bishii julaay ee sanadkii hore laba kun toddobiyo toban ciidamada nabad sugidda gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo toddoba iskuul oo ina kulan la soo qaatay al-shabaab waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo siddeed iyo afartan saacadood dowladda soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda al-shabaab dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada soomaalida in aanu wax lacaga siinin kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne